saacadihii ugu horreeyey ee aroornimadii jimcaha diyaaradaha f shan iyo toban f lix iyo toban iyo f soddon iyo shan ee uu leeyahay maamulka yahuudda ayaa ka soo gudbay xuduudda juqraafiyadeed ee dalka iiraan iyagoona ka soo tallaabay dhammaan khadadka cas bambaanooyinna ku garaacay dhulka ay maamusho iiraan laga soo bilaabo manaadiqda natans ilaa goobaha barakacyaasha laga soo gaaro dagaalka tiknolojiyadda loo kaashado ee shaashadaha gadaashooda laga hago waxaa samaysmaya masrax dagaaleed oo aad u kulul kaasi oo aysan ku amartaagleynaynin diyaaradaha dagaalka oo keliya balse ay kaalmo lixaad leh ka cayaarayaan diyaaradaha darooniska basaasiinta cumalada ah dagaalka xoogaha iyo howlgallada kadinta taliska sare ee yahuudda ayaana ku dhawaaqay in uu howlgalladaasi heer caalami lagu tilmaamay kuwa kadiyey dhammaan dunida uu ku beegsaday xarumaha keedka hubka nukliyeerka iyo warshadaha soo saaro gantaallada balastiga oo ay hadda iiraan yahuudda ku dhadhansiinayso dacar qaraar oo lagu sii daray beegsiga iyo madaxjibinta hogaamiyaal safka hore ah iyo injineero farsameeya hubka gaar ahaan kan wax gumaada ee ay iiraan ku hami weyn tahay samaysashadiisa una hamuun qabto horumarintiisa kayaanka netanyahu ayaa isaga oo salaynaya asbaabta ka dambaysa duulaankooda ka dhanka ah iiraan waxa uu ku sheegay in ay kaga hortagayaan weerarkooda in xukuumadda teheraan ay samaysato hubka nukliyeerka amaba in ay horumariso ila xogeedyo warbaahineed oo ka soo baxa dalka iiraan iyo dad goobjoogayaal ah ayaa dhankooda sheegaya in maalinkaasi ay qaraxyo waaweyn ka dhaceen goobo iyo xarumo tiro ah sida xarunta natanz ee lagu kariyo maadada yuraniyamka iyo goobo kale oo muhiim ah maamulka yahuudda ayaana islamarkiiba ku degdegay isaga oo helaya kaalmo warbaahineed oo caalami ah adeegsanayana baraha codbaahiyaha iyo wakaaladaha reer galbeedka in uu sheegto in uu burburiyey hubkii nukliyeerka ee ay in ka badan soddon sano ku howlanayd dowladda shiicada ah ee iiraan war-saxaafadeed ka soo baxay wakaaladda international atomic energy agence oo magaceeda loo soo gaabiyo i a e a qaabilsanna tamarta nukliyeerka ee caalamka ayaa lagu sheegay in ay baaritaanno maydaani ah ka socdaan gudaha iiraan kuwaasi oo lagu sahminaya xajmiga waxyeello ee gaaray hubka wax gumaada ee xukuumadda tehraan laakiinse wararkii u dambeeyey ee ka soo baxaya dalka iiraan ayna tabinayaan warbaahinno ameerikaan ah iyo kuwa raacsan maamulka yahuudda ayna ku waafaqayso wakaaladda i a e a ayaa tilmaamaya inaanay jug culus ama khasaare xoogan gaarin hubka nukliyeerka ee dowladda shiicada ah ee iiraan sida ay tilmaamayaan warbaahinno yahuud ah kayaanka sahyuuniga ah ayaa isku dayey burburinta hubka nukliyeerka ee iiraan balse umaysan suuragelin middaas oo wuu awoodi waayey in dhammaan uu baabi'iyo hubka wax gumaada ee dowladda shiicada ah ee iiraan mowqica natanz ee lagu kariyo maadada yuraniyamka laguna bacrimiyo tamarta maamulka yahuuddana uu beegsaday isaga oo ku tuhmaya in uu yahay halka uu ku keedsan yahay nukliyeerka iiraan ayaa ku yaallo meel laba boqol iyo konton kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada caasimadda ah ee tahraan goobtan ayaana ah mid laga hirgeliyey buuro waaweyn dhexdooda tani ayaana mandiqadan siinayso daboolnaan iyo dhufays dabiici ah oo ka qayb qaadanaya ilaashankeeda sannadihii u dambeeyey ayaana la rumaysan yahay in xukuumadda tahraan ay waasicisay goobtan iyadoona tobannaan mitir oo dhulka hoostiisa ah ka qoday buuraha dhexdooda si ay natanz u noqoto dhufays adag oo aysan si fudud ooga soo dusi karin gantaallada duleeliya dhufaysyada sida ay tilmaamayaan xoogaha yar ee la heli kara goobaha natanz iyo faroodo ee raacsan dowladda iiraan oogana dhigan dhufaysyo adag oo ay ku keedsato hubkeeda waxaa gudaha u geli kara oo keliya hal qumbulad waana qumbuladda nooceedu yahay g b u konton iyo toddoba a b oo uu haysto maraykanka haddaba marka aynu ka hadlayno sawaariikhda iyo gantaallada dheereeya ee uu maamulka yahuudda u adeegsaday duqaymaha uu ka fuliyey goobaha xasaasiga ah ee iiraan ayaana ilaa hadda la dahfeedin xaqiiqadooda lamana oga maamulka yahuudda in uu adeegsaday qumbuladdaasi ameerikaanka ah iyo in kale balse waxaa la qiyaasayaa in maamulka yahuudda uu weeraradan u adeegsaday gantaallo dheereeya oo uu marar hore u isticmaalay weeraro kala duwan oo ka dhacay dalalka lubnaan iyo yemen oo lagu sii daray iiraan qudheeda waxaana ka mid ah gantaalladaasi gantaalka loo yaqaano g b u labaatan iyo siddeed oo lagu tiriyo mid ka mid ah gantaallada ku shaqeeya elektroniga loona adeegsado burburinta dhufaysyada saaruuh kale oo lagu magacaabo rambiij ayay xogaha ilaa hadda la helaya tilmaamayaan in maamulka yahuudda uu u adeegsaday weeraradiisa ka dhanka ah xarumaha muhiimka ah ee ay leedahay dowladda shiicada ah ee iiraan kaasi oo la sheego in uu ka dheereeyo codka lagana soo gano masaafo aad u sarraysa oo dhanka hawada ah marka laga hadlo diyaaradihii xambaarsanaa sawaariikhdan dhanka kalena qaybta ka ahaa weerarka kayaanka gumaystaha ah waa labada diyaaradood ee f shan iyo toban iyo f lix iyo toban oo lagu sii daray diyaaradda nooceedu yahay f soddon iyo shan oo saddex ka mid ah ay dowladda iiraan ka soo riday maamulka yahuudda diyaaradahan f shan iyo toban iyo f lix iyo toban labadoodaba si xooggan ayuu u adeegsadaa maamulka yahuudda kuwaasi oo uu soo saaro maraykanka ooguna deeqo maamulka yahuudda taliska ciidanka yahuudda ayaana war-saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay waxa uu ku qirtay in weerarkan ay ka qayb qaateen tobannaan diyaarado nooca dagaalka ah intii uu waday weerarkiisa uu ugu magacdaray shacabka libaaxa ee ka dhanka ahaa dowladda iiraan iyo dhulkeeda war-saxaafadeedkiisa ayuu sidoo kale ku sii daray ciidanka yahuudda in weerarka ay si guud ka qayb qaateen laba boqol oo diyaaradood ayna beegsadeen boqol hadaf oo ku dhex yaalla dhulka iiraan maalintii jimcaha ee ay ugubka ahayd xiisadda ka dhexaysa labada maamul ee iiraan iyo yahuudda gantaaladaasi iyo diyaaradahaasi waa kuwii hurmuudka u ahaa walxaha uu maamulka yahuudda u adeegsaday weerarkiisii ka dhanka ahaa dowladda shiicada ah ee iiraan waxa ayna middan si weyn bannaanka u keenaysaa sida uu maraykanka u garbinaya ooguna gurmanaya maamulka dhiciska ah ee yahuudda xilli xukuumadda washington ay iska beri yeelayso in ay wax lug ah ku leedahay weerarka yahuudda madaxweynaheeda trumpna uu baraha bulshada kaga faanaya in uu wax weliba ka warqabay iiraaniyiintana uu dhakray siyaasado isdiidan hadalle ishardinaya iyo diblomaasiyad iska hor imaanaysa waa tilmaamta xilligan la siinaya dowladda maraykanka